xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado waxa ay samaysay shirkadda b b wall heshiiskaas markiisii horeba wuxa uu ahaa baatil oo wax kama jiraan ah maadaama jihada rasmiga ah ee heshiiska geli kasta soomaaliya guud ahaan laga hadlaayo ay tahay dowladda federaaliga soomaaliyeed maamul goboleedyada wixii aysan xaq u lahayn heshiisyada du dawaliga inay galaan taasi waxay caddayn u tahay markiisa horeba inuu ku bilowday bilow qaldan waxaan aad iyo aad u xoojinayaa qoraalkii wasaaradda dekedaha iyo ra-iisul wasaarahaba conferenci uu qabtay maalintii dhaweyd samaaninkii uu kasoo degay taasi ayaan aada u xoojinayaa waxaana leeyahay go-aanka ummadda soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba waxaan xoogga wada saari doonaa kamira dhalinta hadalka diidmadii qayaxneyd sharci darada ahaa markiisa hore ku bilowday heshiis ay wada waayahay
somalilan adigoo mahadsan waxaa la isweydiin karaa sida somalilan ay ku doodayaan in heshiiskani aanu kaga duwanayn heshiisyada kale ee ay d b world la gashay sida puntland oo kale meelo kale oo ka mid ana heshiisyo ay dowladaha kale la galeen sida turkigu uu la galay dowladda dhexe marka maxaa middan berbere keliya uun ka dhigay mid laga hadlo oo aan kuwan kale marnaba aan laga hadlin annaga horta markii hore waan ka hadalnay heshiiskan d b world ay kula gashay dekedaha soomaaliya ka baarlamaan ahaan waxaan u balansaneen kala fadhigan hadda inoo furmaya in doodiisa la gudbiyo oo mooshin ka dhan ah heshiisyadaasi lasoo bandhigay oo horey loo keenay haddaan rabnay inaan ka doodno kani wuxuu kaga duwan yahay kaasi un kulligooda sharci darada maadaama ay ka wada siman yihiin laakiin kan wuxa uu kaga sii duwan yahay waxaa lasoo bandhigay saamiga iyo qaabkii wax loo kala qaatay taasina waxaan marnaba aqbali karna ma ahan aan nahay dadkii matalaya shacabka soomaaliyeed marka baarlamaanka soomaaliya hadda maxaa u qorshaysan mar haddii ra-iisul wasaarihin uu yidhi arrinkan waa sharci darro somalilanna ay leeyihiin waxba shaqo kuma lihidin annaga waxayna samaysanayno oo waxba kama duwana heshiisyada kale aad galaysaan idinku maxaa hadda qorshihiin u yahay marka annaga maanta waxaan dowladda saxda ee sharciyadda haysata ee soomaaliya oo idin xukunta waa dowladda federaaliga ee soomaaliyeed maamulka somalilan waxaan aqbali karnana ma ahan in ummadii aan matalayn xaq la doodsiiyo oo la boobo iyagoo aanan abaal looga hayn tani xataa waxay dan u tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool somalilan xaqoodii la duudsiinayaan rabnaa inaan usoo celino guud ahaan soomaali gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobolada waqooyi